madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa goor dhoweeyada soo gebagabeeyey khudbad u jeedinayay labada gole ee baarlamaanka somalilan khudbaddaasi oo ahayd khudbaddii sannadeedkii dastuuriga ahayd isagoo kaga hadlay qodobo door oo ay ka mid yihiin amaba kaga hadlay xaaladda gudaha somalilan iyo weliba geeskaba haddaba waxaa hadda khadka telefoonka ee magaalada hargeysa si toosa ugu jira wariyahayaga khadar maxamed cakulle ugu horreynba khadar haddaan ku weydiiyo haddaad soo koobto nuxurka qodobada uu soo qaatay ee uu kaga hadlay khudbadiisa muuse bixi cabdi mahay maxaa ka mid ah
aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdixakiim shirwac runtii madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdisaad sheegtay khudbadsameediisan laba kun iyo anka labada aqal fadhi welitirka ay yeesheen maanta uu guddoominaya guddoomiyaha aqalka guur jira hore salada maxamed aadan uu kaga hadlay dhowr qodob xagga hore madaxweyne wuxuu kusoo qaaday arrimaha dhaqaalaha nabadgeliyada iyo mashaariicda horumarineed sida sanadkii hore laba kun sagaal iyo tobankii xukuumaddiisu ay uga fulisay ama u qorshaysay iyo sanadka labaatan waxyaabaha horumarinta bulshada uga qorshaysan laakiin halka dadka o dhan wada sugayeen ama dadka soomaalidii ay aada u eegayeen oo la xidhiiday arrimii maalmihi ugu dambeeyey xataa idaacaddeennu ay waramaysay madaxweynuhu mar uu soo qaaday arrinta kulankii isaga iyo ra-iisal wasaaraha waddanka ethiopia dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdillahi farmaajo ku dhex maray xafiiska ra-iisal wasaare ethoopia waxa uu sheegay in salaasadii hore isagoo safarka soo baxaya si deg dega looga xafiiska ra-iisal wasaaraha kadibna ay ugu tegay dabadeetana loo sheegay in madaxweyne farmaajona uu soo socdo ku kulanay buu yihi wax qorshaaho aan la tegayo ama cadoo diyaargarow
waayo laakiin madaxweynuhu waxa aada la isu weydiinaya marka laga yimaado kulankaasi ka dhacay addis ababa waxa tuhun baa soo baxaya ama hadalhayn baa soo baxaysay ku kooban oo warbaahinta bulshada oo ay magaalada hargeysa ay suurtagal tahay in ra-iisal wasaaraha etoobiya iyo madaxweynaha soomaaliya ay yimaadaan arrinkaasi muxuu ka sheegay
cabdixakiin ow wasaad sheegtay waxa uu madaxweynuhu arrintaasi ka sheegay oo ka yidhi waxa ugu horeyn uu soo dhaweeyey hadalkii madaxweyne maxamed cabdillahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo muqdisho ka sheegay ee uu sheegay in xilligii dowladii kacaanka ama dowladda militariga dadka somaliland dhibaato ay ku dhacday arrintaana uu raaligelin ka bixinayo arrintaasi waa arrin inagu cusub oo anigu aanan filaynba in madaxweyne dowladda federaalka saa u hadlo waanan soo dhaweynayaa buu yii arrintaa wuu ku amaanay madaxweyne farmaajo marka laga reeba buu yihi hal qodob oo ah in arrinta kale ee jabhadaha uu raaciyay arrintaas saleegay waxa kale uu sheegay isma qabanayaan buri isagoo arrintaa ka jawaabaya madaxweynaha raaligelintaa uu bixiyey iyo hargeysaan tegaya iyada waa laba aan anigaba isu kay qabanayn isagoo arrintaa sii hadlaya ama kasii sii cadaynayana wuxuu yihi laba arrimood unbay somaliland iyo soomaaliya iskaashi uu ku iman karaa laba shardi qodobka koowaad inay dowladda federaalka ee soomaaliya madaxweyne farmaajo iminka hogaaminaya iyo madaxweyneyaasha ka dambeeyaba ay aqoonsadaan somaliland madax banaanideeda waa sida muuse biixi madaxweyne somaliland yidhi sidoo kale waxa uu yidhi waa in ay madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya oo madaxweyne farmaajo hadda jooga ilaa kuwii ka dambeeyaba ay ixtiraamaan go-aanka shacabka somaliland ee gooniystaaga somaliland waxa kale oo uu yidhi ma dhacayso in madaxweyne farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdillahi farmaajo uu yimaado hargeysa ma dhacayso ilaa saddex jeer buu ku celiyey golaha aqalka guurteda iyo wasiilada fadhiga wadajirkaana waxaad markaa moodeysay in si weyn shacab laysula oogsadayoo arrintaasu dadka aada iyo aada isu weydiinayeen wa gartay ugu dambeyn haddaan ku weydiiye khadar arrimaha doorashooyinka somaliland iyadana muddooyin badan laalan oo islamarkaana dee doodo badan ka dhalanay iyada taa inagoo soo koobayna muxuu ka yidhi
arrinta madaxweynuhu uu ka hadlay weji cusub baana madaxweynuhu arrintaa geliyey ama uu muxuuha furay saaka oo ah arrimaan dadku aada runtii u filayn kolleyba madaxweyne isagoo arrintaa ka hadlaya wuxuu yihi waxaan ku dhawaaqayaa inaan furi doono ururada siyaasadda iyo xisbiyada siyaasadeed ee somaliland iyadoo xeerka doorashooyinka cabdixakiin oo siduu qorayo mudaxileedka xisbiyadu ay ku dhan yihiin sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan oo muddo tobankii sannadood hal mar baa la furaya wuxuu xeerka odhanayay laakiin madaxweynuhu waa carabka ku dhuftay mudanayaasha golaha haddaad tihiin waan idiin soo gudbinaya sa ugu dhaqsaa badan le xeerka arrimaha doorashooyinka laba kun kowdii si a wax kabedel ugu samaytaan arrintaana runtii halkaasuu gaarsiiyaa saas uga hadlay waa yahay aad iyo aad baad umahadsan tahay dhegeystayaaalkaas wuxuu ahaa wariyahyaga magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray mar kale ayaanu leenahay dhammaantiinba duhur wacana wanaagsan